Hay'adda Al Rahmah ayaa laba ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Haro Sheekh oo ka tirsan gobolka Daadmareer ee maamulka Somalilan, kuwaasi oo loogu talagalay in ay caawiyaan dadka iyo dunyada ku nool deegaankaasi. Labadan ceelbiyood ayaa waxaa baxsaday walaalo muxsiniin ah kuwaasi oo ugu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka. Sheekh Cabdulle Ibraahim oo ah guddoomiyaha hay'adda Al Rahmah ayaa ka warramay hirgelinta ceelashaan.
Aad baan u faraxsanahay maanta inaan halka ka hirgelino laba ceel haddii la idmaayo ceelka haddii la idmaayo inanta ay noqonay naga dambeeya waxaynu u ducaynaynaa inanta haddii la idmaayo hadiya cismaan cabdigood hadii ilaahay khayr ha siiyey waxay u qoday aabaheed cismaan cabdigood iyo hooyadeed saara maxamed colow ayay u qoday ceelkaa u qoday ceelkaas oo waqfi ah oo qaryadan haddii la idmaayo qarya barakaysana qarya aad u wanaagsana oon la soo doonanay ehelkan barakaysan oo meel fog aan uga keenay ceelkaa horta waanu ugu mahadnaq waxaan jazaaka allah khayr ceelkana meeshaad ka qodatay hadiyaay waa har sheekh waa meel aada ugu munaasiba Dhanka kale qaar ka mid ah dadka deegaanka Har Sheekh ayaa soo dhoweeyey hirgelinta ceelashaan iyagoo u mahadceliyey walaalihii soo baxsaday ceelashaan.
u mahadnaqaynaa una ducaynaynaa walaasheen hadiye cismaan cabdigood waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha kugu ha kaa abaaliyo waalidkii aad u bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala sadaqa jaariya ha uga dhigo reer harasheekhna waxaan leenahay dee ceelashaas dadka muxsiniinta ay la soo baxeen ee laydin idinka laydiin dooray waxaa laydinka rabaa in la ilaaliyo waa waxaan u baahannahay oo aad iyo aad aan ugu baahannahay sidoo kale waxaanu halkan uga ducaynaynaa oo aanu aad iyadana ugu sii mahadnaqaynaa inanta la idhaahdo hudiya hadiya hadiya waxaan hadiya cismaane waxaanu leenahay walaal allaha ku sharfo jannatulfirdowsna allaha ku geeyo biyaha aad naga waraabisina ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdows ha kaaga waraabiyo adig iyo waalidiintaaba waxaanu leenahay wax alla waxaad u baahan tahay allaha kuu fuliya baanu leenahay ma ilaawi doono insha allahu waananu ilaashan doonaa waqafkaa waxaanu ilaashan doonaa haddii ilaahay idmo sida ina weyno oo weynaatay ilmaha ay ku curato si ay u ilaashato si ka cajaa'ib badan baanu ilaashan doonaa haddii lahaa idmo waxaanu leenahay walaalayaal jasaaka allahu khayra baan ku leenahay
hay-adda alraxmana waanu mahadnaqaynaa ee ceelasha noo samaysay maxaanku iyo inantaa la soo baxday waqaf ula soo baxday ilaahayadana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro annagana allaha la garsiiyo oo waalidiinta ajarkeeda allaha gaadhsiiyo sidaasaan ilaahay uga soo baryaynaa idinkana waan idin mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hadalka oo la dhameeyey waxaa la hadal baa la nin badiyeerma wada odhan yareeyena kama kala tegini hadalka waa lasoo dhammaystirin waa soo gabagabaysan culimada iga horreysay marka insha allah bismillaahi kariim ilaahay miisaankaas xasanaad kumaanu leenaa allaha ugu daro ceelashaa waqafka annana waan ilaashanaynaa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin